soo gudbinta warkan waxaa suura geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale ismaqal haboon meel kastood naga dhegaysanaysaan oo joogtaan ood nagala jaan qaadaysaan markana haddaynu eegno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ka sagootiyey sagaal iyo toban ka mid ah dadkii ku dhaawacmay weerarkii al-shabaab ku qaadeen hoteelka eswa ee magaalada muqdisho kuwaasoo sugu jira xildhibaano wasiiro iyo sidoo kale dad mas-uuliyiin iyo wariyaal farxaan jimacaale oo ka mid ah dowladda ayaa si weyn uga soo dhex muuqanayay madaxweynahana waxa uu u sheegay in dalka turkiga loo qaadayo dadkana dhaawacmay uu gaadhaya sagaal iyo toban qof madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa isagu qaadayay tallaabooyin iyo sidii looga gaari lahaa xal waara weerarka al-shabaab halkaasi ku qaadeen isla markaasina looga guun gaari lahaa cidda u fududisay al-shabaab inay galaan hoteel ku yaala ridda madaxtooyada maadaama hotelka eswa el aad loo ekeeyo isla markaasi amnigiisa yahay mid xooga jaqbayntiyo badanna ay kaa xigeen inaad hoteelkaas gudihiisa gasho haddana waxay shacabka soomaaliyeed la anfariyeen sababta al-shabaab halkaasi ku gaaleen oo ku noqotay arrin dhabana haysa ciyayaga cabdixiid cabdulaahi daahir ayaa warkan ka diyaariyey oo siyan maqaal madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho ka soo gootiyey sagaal iyo toban ka mid ah dadkii ku dhaawacmay weerarkii al-shabaab ee hoteelka s y l habeenkii jimcaha kaasoo in ka badan labiyo toban saacadood ku qaatay ciidamada dowladda federaalk ah ee soomaaliya in ay soo afjaraan waxaana dhaawacyo uu weerarkaas ka soo gaaray xildhibaano iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda oo ay ka mid yihiin afhayeenka xukuumadda farxaan maxamed jimcaale xogayaha maamul gobolka banaadir taliyaha haramacad cabdixamiid fanac iyo xubno kale wasiirada wasaaradaha caafimaadka warfaafinta iyo gaashaandhigga gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare iyo xildhibaanada labada gole iyo saraakiil ka tirsan dowladda ayaa ka mid ahaa dadkii garoonka aadan cadde ka ambabixiyey dhaawacyada dowlad ahaan ka ummad ahaan iyo ka shacab ahaanba waxaa sharaf ii ah runtii inaan joogjoog u ahaado habeenkii dhacday ilaayo caawana aan u taagannahay saacado koobanna aan seexannay waxaa ilaahay mahadiyey in qof walba oo ku dhaawacmay meeshan inuu maanta helayo biisahiisa diyaaraddiisa isbitaalkiisa cunadiisa iyo daaweyntiisa ilaa intuu ka soo noqonayo hadduu ahaan lahaa shacab hadduu ahaan lahaa mas-uul taasina waxay muujinaysaa commitmentiga dowladnimada soomaaliya ee ugu jirto in aanan marna loo niyo jebin cadowga ummadda soomaaliyeed ee khawaarijta ah dalkuna waa ka xoroobayaa waxaa farxad ahayd inaan arko runtii annaga ilaahay jaanibkeena loosigina u adeego dadka maanta bukaanka ahaa ilaa xalay iyo habeen horena u dhaqannay waa shaqo noo taala waa shaqo mataqaana mar walbana ay jab mar kale ismaqal haboon saaxiibayaal meel kastood naga dhegeysaysaan amase naga dhegaysanaysaan markan haddaynu eegno ganacsatada gobolka banaadir ayaa cabasho ka ah lacaga dheeraada oo lagu soo rogay badeecadaha uga soo dega dekeda magaalada muqdisho cabasho weyn ayayna ka muujiyeen siday ku booqatay waryahayaga maryan ladane oo ay warkan nooga diyaarisaafariylabaatanka saac nin allaala ninkii dekeda danka leh ayadou soo marayaa wuxuu leeyahay ganacsatada kuteendharadeeda rikaatay waxaadna ku rikaataysaa lacagta nuucaas ayagoo aanan bixinin konteenarka inay kalmarkii u saaraan way diideen waxay leeyihiin konteenar kale oo meel yaalla oo loo bixiyey iskaan ha la soo siiya lacag markii lacag la soo siiyana waan sii daynaynaa badeecada
ganacsatada gobolka banaadir oo shir jaraa'id ku qabtay halkan oo ah afaafka hore ee dekedda magaalada muqdisho ayaa sheegay inay cabasho ka yihiin lacaga dheeraya oo markaasi lagu soo rogay alaabaha uga soo tega dekedda magaalada muqdisho waxay sheegeen in alaabahoodii iyo ganacsigooda ilaa hadda uu ku xayiran yahay kunteendharada ku jira dekedda magaalada islamarkaana waxay sheegeen in ganacsigoodii u xiran yahay shakhsiyaad gaara iyo dana gaar ah waxay cabashadooda u gudbiyeen cid kastoo ay khusayso iyo laamaha dowladda iyagoona markaasi sheegay in si deg deg ah wax looga soo qabto
dekeddii muqdisho waxaa ka jiro nin nin lagu qasbayo ama nin nin la dul saarayo xoog ku qaad lalee ninkan ibni aadamkana isma qasbi karo heshiis iyo afgar afgarada isku wada duugi karaan waxaan rabnaa marka cid weliba oo ay qusayso oo ugu horreeya madaxweynaha ra-iisul wasaaraha guddoomiyaha baarlamaanka wasiirka maaliyadda dekeddii ganacsatada iyo dawladda u dhexaysay oo ay dawladda canshuurta looga qaadayo ganacsatada canshuurka canshuurta ay ku qaadanayso khasnadeeda ay wax ugu shubanaysay ganacsatadana badeecadeeda ay kala baxaysay dhib badanaa ku yimid dekedda waxay isku beddeshay fawdo shakhsiyaad oo aanan sharci ahayn oo aan dawladda aan ka soconin oo lacagahaas ay khasnada dawladda aysan ku dhacaynin ayaa afar iyo labaatanka saac carqaladayn iyo culayso ku hayo sheegnay cabashada waxa aan ka cabanayno oo ah lacago dheeraad ah oo dekedda lagu soo rogay oo aan dadka ganacsatada ah oo aysan qaadi karin culayskaas ayaan kala kulan kala shirnay kadib markii aan la kulannana wuxuu noo sheegay inuusan wax uu ka gala aysan jirin hawshaas ayadaana inaanan kala hadlin weliba markii aan aad isugu celcelinay wuxuu naga codsaday inuusan adukaas gelaynin annaguna inaanan kala hadlin sidaas darteed annagoo ah ganacsatada gobolka banaadir waxaan cabasho ka nahay lacagaha dheeriga ah ee dekedda magaalada muqdisho lagu soo rogay oo aanaan awoodin lacagahaas aan qaadno ama aan maaragtahay alaabta dul saarno nin kasta balaanuu keensaday beesha ku rabaa dowladda waa ama garanayno in dowladda ogoshahay dhinka markaan dhaqan laakiin annagu dowr albaabaan garaacnay waanu furmi waaye dekedii laba maalin ayaan waxaani bixi weynay waa ka soo baxan deked intaan taaganahay deked maanta labay xiran tahay
ha la soo siiya lacag markii lacag la soo siiyana waa sii daynaynaa badeecada waxay qasbayaan ganacsatadii waxay ku qasbayaan gardarro waxaan u cabanaynaa cid walba oo wax ka gasho ha noqoto dowladda madaxweynaha ha noqoto ra-iisul wasaaraha ha noqoto ninka maaliyadda haysta ee wasiirka maaliyadda waan u cabannay saldhiggii way noo sheegeen maareeyaha in loo dacwoonayo maareeyaha inaan u tagno maareeyii waa iska kaayay anfiyo wuxuu yidhi waxba kama galo haddaan dekeddii cidi wax ka gelin ganacsatadii iyo turkidiina isku gacan bannaanaato meeshaas wax caqabada ka imaanay
maryaladana xuseen warbaahinta dalsan muqdisho
dhinaca kale xubno ka tirsan quburada amniga siyaasiyiin iyo aqoonyahanno soomaaliyeed ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan qaabkii uu u dhacay weerarkii qaraxyada ku bilowday ee lala beegsaday hotel swal oo ku dhow madaxtooyada soomaaliya doctor axmed daahir shaafi islamarkaasina maxkamadda ciidamada ayaa lasoo istaajiyey boqolka lagu dilay allaha naxariis janaas iyo xasan duure maxkamadda ayuu ka soo muuqday sargaalkii dilay waxaan maxkamadda sharafta ka codsanayaa in sida uu qabo qodobka laba boqol afartan iyo todoba eedaysane mucaawiye cumar cismaan ay maxkamadda ku xukunto dil toogasho ah oo ah qisaasta raggii isaga uu mishmay oo mishinka uu ku maleegay xogtoodana uu bixiyey si waafaqsan qodobka laba boqol afartan iyo todoba waxaa maxkamadda ka codsanaya in sida ugu dhaqsiya badan eedaysana ay tiirka u geyso hal mar oo ila hadlay wax ee daaru nicma dagaalkaasaan joognay waxyaabo igala hadlay madaxa sirdoonka ee hadda ay sheegeen baan u diray nambarkiisa arrinkaas isoo wacay waa amiir
maxkamadda ciidamada qalabka sida soomaaliya ayaa waxaa maanta ka soo muuqday mucaawiye cumar cusmaan waasugi oo ah laba xidigle ka tirsanaa ciidanka kumaandooska dana kaasoo lagu eedeeyey eeda la xiriirta inuu al-shabaab la shaqeey sida dhabarjebinta saaxiibadiisa danab shirqoolka gaanshaale xasan tuure iyo weliba eedeemo kale sideed iyo tobankii januari sannadda labada kun saddex iyo labaatanka ayaa waxaa la dejiyey qorshe dagaal oo al-shabaab la doonayay in looga saaro guud ahaan qaybo ka mid ah gobollada galguduud si gaar ah deegaanka galcad labaatankii januari waxaa dhacay weerarkii uu ku baxay allaha u naxariistay abbaanduulihii danab gaashaale xasan tuure hase yeeshee garsoorka hortiisa ayaa laga sheegay mucaawiyo goobjoog uu ka ahaa dhacdadaasi qaybna uu ka ahaa dhagarta laba xidigle mucaawiya ayaa iska diiday guud ahaan eedeemihii ay u jeediyeen xafiiska xeerlaalinta cabdulhiraan aniga dheggan ka maqlay weligeen ma arkin taleefonna hal maro igula hadlay waana sheegaa xiriirka naga dhexeeyo hal maro ila hadlay waxay ahayd daaro nicma dagaalkaasaan joognay waxyaabo igala hadlay madaxa sirdoonka ee hadda ay sheegeen waan u diray nambarkiisa erninkaasa isoo wacay waa amiir xafiiska xeerlaalyaha ciidamada qalabka sida ayaa soo jeediyay eedeemaha loo haysto laba xidigle mucaawiya oo ka tirsanaa ciidanka kumaandooska danab qodobada aan ku soo eedeynayna ay wada dhigayaan qodobka toban iyo afaraad toban iyo toddobaad toban iyo sideedaad labaatan iyo kow labaatan iyo shan ee xeerka la dagaalanka argixisada oo lala akhriyo qodobka laba boqol afartan iyo toddoba oo ah basaas ku dhex jira ciidanka islamarkaana xoogaha u gudbinaya xoogaha ciidanka cadowga u gudbinayo ay ciqaabtiisu tahay wakhtiga dagaalka markii la yidhahdo dil toogasho ay tahay waxaan maxkamadda sharafta leh ka codsanayaa mudan gudoomiye dagaalkii galcad waxaa ku dhintay afartan iyo shan xubnood oo ciidanka xoogga dalka soomaaliya ka tirsan waxaa ku dhintay abaanduulihii dhammaa ee ciidanka ururka meeshaas deganaa ka mid ahaa mudan gudoomiye gaadiidaa meeshaas ku khasaara oo ku burburay hub ayaa ku khasaaray oo dowladdu ay lahayd sidoo kale dagaalkii budbud ciidan ayaa ku dhintay khasaaro gaadiid iyo hubna oo ku dhacday waxa sabab u ahaa eedeysanahan ayaa sabab u ahaa mudan gudoomiye xogaha kale oo eedeysanahan uu gudbiyey waxaa ka mid ah in dagaalkii ceel cali axmed uu asaga uu gudbiyey laakiin argixisada ay ku jabtay sidoo kale saraakiil jawhar ee ka howlgalays inuu asaga gudbiyo xogahooda laakiin aysan u suurtagelin argixisada laakiin sidoo kale wuxuu gudbiyey xeradii baladoogla ayuu ka warbixiyey koolbuwaardiyaashiida iyo sida shaqada loo kala qabanaya wuxuu kaloo gudbiyey xirada nacnaca oo tababar ay ku jireen ciidan tababartayaal ay ku jireen xira argixisada u sheegay shan kun ayaa ku jirtaa layidhi eedeysana may oo yidhi shan kun kuma jirto xirada saxda aheed oo sheegay ee tababarka ku jirtay mudanu gudoomiye eedeysanaha mar walba argixisada wuxuu siinaya xogta rasmiga ee ciidanka xitaa beenbeen uma sheegayna xogta rasmiga uu siinay sidaa darteed sida uu qabo qodobka laba boqol afartan iyo todoba waxaan maxkamadda sharafta leh ka codsanayaa bacdamaa eedeysanahan daraaddiis ay u geeriyoodeen xubno badan oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ka mid ah islamarkaana aan rabno inay tusaale u noqdaan haddii lacalla ay jiraan rag asaga la mida oo ciidanka weli noogu dhex jira hadday jiraan inay tusaale ugu noqdaan aan rabnaa eedeysanahan mudan gudoomiye daraaddiis ayaa rag u geeriyoodeen ragaa u baaba'ay waxaan maxkamadda sharafta la ka codsanayaa in sida uu qabo qodobka laba boqol afartan iyo todobo eedeysanay mucaawiye cumar cismaan ay maxkamadda ku xukunto dil toogasha ah oo ah qisaasta raggii isaga uu mishmay oo mishinka uu ku maleegay xogtoodana uu bixiyey si waafaqsan qodobka laba boqol afartan iyo todoba waxaa maxkamadda ka codsanaya in sida ugu dhaqsiya badan eedeysanaa ay tiirka u geyso kuna fuliso ciqaabta uu mudan yahay dhankooda qareenadu u doodaya eedeysanaha ayaa hadalka qaatay basro laba jeeruu ka dagaalamay labada jeerna ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa ku guulaystay tuulo tooratoorow oo gundhiga nimankaas ahaa gundhigooda ahaa oo dadka laga wici jiray asagaa dagaal ku qaaday oo ka saaray cadow ka saaray laanta buuro oo jidkii dhan u xirnaa ilaa aaggaas oo dhan asagaa dagaal ku qaaday waa ku guulaystay daaru nicma
gudaanadkiina haddaynu eegno wararkii ugu dambeeyey ee kaasa waxay tilmaamayaan inuu bilaabanayo wadahadal u dhexeeya xamaas iyo sidoo kale gumaystaha duulaanka ku ah dhulka reer falastiin israa'iil kaasoo ka dhacaya dooxa waxaa lagu waday wadahadallada inay bilaabmaan toddobaad ka hor amase intayna bilaaban rabadaan laakiinse wax ka gowsadaygay oo arrintaasi ganadka u daruuray walaalaheena xamaas ee xaq u dirirka oo sheegay inayna xirigan wadahada la furaynin laakiinse dhexdhexayaasha caalamiga oo ku sugan dooxa ama dalka qatar ayaa iyagu isku dayaya in saddex boqol iyo konton falastiini lagu bedelo shan iyo soddon lahaystayaal u dhashay yahuudda ama gumaystaha israa'iil gumaystaha israa'iil ayaa saw waxa weerar aan kala sooc lahayn waxa ka geysanaya dhulka balaysan ee qaasa iyagoo ay ka aamuseen kuwa isku magacaaba hay-adaha samafalka iyo kuwa qaramada midoobay loogu yeedho dhammaantood indhaha ka dabooshan arrinta walaaleyna reer falastiin sidaasi way tahay haddana waxaa lagu wadaa in hadda wadadhexaadinta la wado dubaabka ay noqoto tii ugu dheerayd oo ilaa iyo afar toddobaad la ish toddobaad la galo maadaama lagu jiro bisha barkaysan ee rabdaan laakiinse waxay u muuqataa in xamaasku si tiirsaday geyso inay dagaalamto isla markaasina iska dhiciso gumaystaha duulaanka ah sheekooyinka xusida mudan ee ku jira waxaa ka mid a oo ka dhacaya dagaalkaasi in dhammaan nagaha ama dumarka israa'iiliyiinta ee gumaystaasi duulaanka ah in raggooda kursigii ugu ballaadhnaa ay u geysteen sida ay ku warantay warbaahinta aljasiira oo ah warbaahinta keliya ee si dhexdhexaada oo aad ah u garab istaagtay walaalaheena reer falastiin islamarkaasina xaqiiqada rasmigaa soo tabinaysa waxa ay tilmaantay sidoo kale in askarta qaarkood ay indhabeeleen sababta ilaahay haddana aan la garanaynin moraal xumadii ugu weyneed ayaa soo gaadhay askarta u dagaalamaysa gumaystaha duulaanka lagu beeray dhulka
wararka adla haysaa hubsiimo uheliddooda iyo hufnaantalinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dansan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaha talalhel